In ka badan kow iyo toban arday oo dhammaysatay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka baxay madrasada Nuurul Al-Imaan ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada Beledweyne waxaana ka qayb galay culimaawidiin, maamulka madrasada, waalidiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha madrasada Nuurul Al-Imaan, Ustaad Cabdiraxmaan Maxamuud Ibraahim ayaa sharaxaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ardayda qalin jebisay.
ardada qalin jibisay tiradoodu waa koob iyo toban arday ee lix wiil iyo shan gabar waay waxay ka qalin jibiyeen qur-aanka kariimka ee adkaarul muslim ee tajwiidka ee oo ah ee axkaamu tajwiid insha allahu tacaala iyo kutubka la yiraahdo ee safiina salaad kutubadaas ayay ka qalin jibiyeen insha allahu tacaala Ee, waxaa aniga ii muuqda keliya mahadcelin ee macalimiinta iyo mashaayikhda kasoo qayb gashay ee muxaadarada iyo xafladda nagala soo qayb galay inaan u mahadcelino insha allahu tacaala oo ilaahay ay- ay- ayagana jazahooda allah iyagana ka abaalmariyo jaza ilaahay ha ka siiyo subxaanahu watacaala annagana allah naga dhig dhigo kuwii ku cibro qaato ee aayaadka qur-aanka iyo xadiista loo sheegaya kuwii ku cibro qaato ilaahay ha naga dhigo insha allahu tacaala ardadana waxaan leeyahay ee sida leediila dardaarmay ee macalimiinta iyo mashaayikhda iyo waalidiinta dhammaan idiila dardaarmay ee saas inaad adikana dardaarankaas u qaadataan insha allahu tacaala diintii aad siid ballaarisaan ood baxsi baxsi ku samaysaan insha allahu tacaala qur-aankii iyo masaajidda iyo meelahana lagula dardaarmay insha allahu tacaala Qaar ka mid ah culimaawidiinta, waalidiinta iyo marti sharafka kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyey ardayda qalin jebisay.
qur-aankii ayaa soo xifdidana soo dhammayseen qur-aankii markaa soo dhammayseen waxaa lagaa rabaa macallinka in la saaxiibto macallinka in la socoto qofka saaxiibka kuugu dhow inuu noqdo macallinka qof lala saaxiibo qofka ugu habboon waa macallinka yaa ka habboon cid ka habboon ma jirto yaa macallinka habboon lala saaxiibi karaa qof kastoo ardaya waxaa laga rabaa macallinka inuu la saaxiibo sidaasuu ku noqon karaa waalidkuna uu kala shaqeeyo inuu la saaxiibo macallinka sidaasuu ku noqon karaa ardagu arday toosan masaajidka ku xiran cilmigiina sii wato diintuna qur-aanka bis kuma koobnee arday qur-aanka alfaaddiisuu xifdiyey tafsiirkii muusan baran axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam muusan baran fiqiga muu baran culumtii diiniga oo dhan waa dhimantaha hamigii waalidkuna wuxuu ku dhammaaday intaano waxa waaye qur-aankii u ekaadba isdamarka marka intaasaa keenayso marka dhammaan waxaan ugu baaqa bulshada anoo af macalimiinta ku hadlaayo in laga sii shaqeeyo ardaygu wuxuu ku noqon karaa arday qiyaamo sababtiisa aad janno ku mutaysato wixii aad bartay inuu soo ku sugan oo ku dhinto toosan ayaad ku guulaysan kartaa waxaan rabaa inaan farxadda kala qayb qaato aan u tahniyadeeyo aan idhaahda waxaan kuugu tahniyadaynayaa adiga iyo waalidka iyo macallimiintii ku soo bartay iyo in kasta oo ka qayb qaadatay barashadaada qur'aanka iyo qof kastoo ku farxayba inuu alla ugu naxariisto subxaanahu wa tacaala waxaa ogaataan ilmaha yaree qur-aanka la baray aayad kastoo macallinku uu u yeedhiyo siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu macallinku ardayga ku yidhaahdo bismi illaahi araxmaani araxiim dheh oo ardaygu uu ka daba yidhaahdo ardayga iyo macallinka iyo labadii waalidee dhashayba ilaahay wuxuu u qoraa baraa'atan min annaar naarta inuu beri ka yahay oo ahlu janno yahay dada waxaan kula dardaarmayaa waa juuti badanaa la soo galay oo la soo maray ee muxuu ahay wax badanaa laydigu dhibtooday ee banooni iyo maanta ee muxuu aha ciyaar iyo webi la aadaa wax ka soo bixi mahayaan waxaan leenahay macallinka ku xirnaada waxaan leenahay diinta kor u qaada waxaan leenahay muxuu ahay masaajidyadaad tegaysaan markaa halkaan ka gudubtaan oo halkaanad ka gudubtaan ay idiiga dhammaato ee diinti maba dhammaanayso laakiin markaad ka ka dhowaataan waxaan idiigu rajaynaynaa amaan idiigu ducaynaynaa haddaan waalidiin waalidiintiin nahay inaad barataan ee muxuu ahay cilmiga barataan ood masaajidyada gashaan Qaar ka mid ah ardayda ka qalin jebisay madrasada Nuurul Al-Imaan ayaa Radio Beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen.
walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdiraxiim maxamed cabdulle waxaa u mahadcelinaya idaacadda beerluro oo nugu soo nagu soo booqatay madrasatan nuurul iimaan fi daxfati lqur'aan waxaan ka qalin jebiyey qur'aanka kariimka qolka eebe waxaan ka bartaa madrasadan qur'aan kariim xukum tajwiid tajwiidka ayaan ka bartaa madrasada aad iyo aad ugu mahad celinaa ama cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo isoo baray qur'aan kariimka aad iyo aad ayaan mahadcelin- aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya madras- madrasadan aad iyo aad ayaan u dhiirigelinaya ardada kale oo hadda dhiman iyo kuwa hadda qalin jebinaysa waa ugu xadfilinaynaya kasoo qaybgalayaasha dhammaantood iyo idaacadda waa u mahad celinaya ardada kaleetana waxaa lehay sii dadaalo sidaan u dadaalno oo kaleeto juhdi badan bixiyo qur-aankani iyo sidaa waan usoo- ugu soo dadaalnay sidoona kale ugu soo dadaalan waana faraxsanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu شمس أحمد عبد وفرحتنا وعاب مدعينا يا ودي معنكي